gudoomiyaha gobolka banaadir ee dowladda federaalka yuusuf xuseen jimcaale oo ku magac dheer madaale ayaa isagoo la hadlayay warbaahinta waxa uu tilmaamay musuqa iyo wax isdabamarinta ay ku shaqaystaan saraakiisha maamulkiisa isagoona sheegay in qofkii loo dira inuu soo qaado canshuuraha cusub ee dowladda federaalk ay ku soo ragtay bulshada gobolka banaadir uu ku fikiraa inuu dhisto daara waaweyn isagoona intaasii raaciyey markii la xiro xubnahan uu sheegay inay lunsadeen lacagaha canshuuraha ah sidoo kale loo diro kuwo kale oo cusub iyaguna ay ku fikiraan sidii kuwii hore wuxuuna intaa ku daray in askarta iyo saraakiisha dowladda federaalk ee ku sugan koontaroolada magaalada muqdisho ay iyaga ku dhooda lunsadaan lacago fara badan waa suuragal waay qof haddaad canshuur u dirto sidiisaba seef ma wada aha anigu hadda maalin kasta waxu xiraa dadka qaar waan xiraa oo aad boonaad u dhiibaysaa lacaguu qaadaya lacagtuu qaada boonadaas lacagtuu ku qoray iyo lacagtuu qaada farqigaa u dhexeeya on gurigaa gelaaya xabsigaan geeyaa markaan xero muddo kadib waa laga nasaha ayaan haddii la joogo haddana cidda xeraada raadsha marka wax la xero maalmo waa laga nasanayaa laakiin mararka qaarkood waa iska imaanaysaa nimaa wuxuu joogaa jagboynta joogaa wuxuu rabaa inuu daaro dhistoo ka fikiraya maalmo gudood oo ku lacagaysto asagoo ka fikir maaragta maarata midaa waax joogo wuxuu ka fikiraya inuu maalmo kaban ku lacagaysto waxaana warkan ka soo baxay gudoomiyaha dowladda federaalk ee gobolka banaadir caddeyn markhaati madoonto ah u noqonaya heerka uu gaarsiisan yahay musuqa iyo wax isdabamarinta ragaadisay dowladda federaalk ee uu hogaamiyo xasan sheikh oo marba marka ka dambaysa dhibaatooyinka ay ku hayaan bulshada gobolka banaadir ay isa soo tarayaan